arkay corona inay qabaan saddex boqol iyo konton ruux way sidii xanuunka u bilowday alleem hadda waxaa la marahayaa qaybta afaraad waxaa la dhahaa delta variant kaasaa hadda na- na haya oo dhibku weyn lagu haya oo dilkiisna as badan yahay waxaana u dhimatay lixdan iyo kow ruux ayaa u dhimatay حتى الآن marka waxay ka dhigan tahay boqolkiiba toban iyo saddex toban iyo saddex aa u dhimatay boqolkiiba toban iyo saddex taasna mataqan tiro aad u dheer waay ururka caafimaadka adduunka adduunweyne adduunweyne waxay leeyihiin dhimashada waxaa laga rabaa oo kale boqolkiiba lix ama is boqolkiiba shan hadda reer mandera waxaan ka tirinay boqolkiiba toban iyo siddeed waa saddex jibar soo ma waa eighteen percent waay saddex jibar waay macnaha taas marka tulida aad u culus waay dareen weyn ay mataqaanta kugu da mataqaanta yani lisaas lagu- arrinta lagu wado dareen weyna marka ku dhalaa bini'aadanka marka insha allahu dadkan midda kale isolation la geeyo oo isolation joogaan mar intay joogeen masaajida ay joogeen idhahay joogeen soo ma waa nagu dhex jireen haddana xagga ay jiifaan waa arkaysiin qaarkoodna waaba waaba waaba- waaba waaba dhinteenba marka waxaa keliya noo bannaan oo hadda mataqaanta masaajidaha kulli lagu soo ragu raba sidii hore mataqaanta ilaahay nagu dufaacay oo ilaahay naga naga naga naga qabtay hadda anakana inaan inaan dadaalno ma arkaysaa anaka waxaa la doonayaa masaajidaha kulli dhammaantiisba khaasatan kuwii magaalada barta- bartankii dad fara badan kusoo dukanayeen inaa mataqaanta yacni sallig la keento af la xirto oo ma arkaysa dana gacan dhaqanka lagu dadaalo maajina sabuni ama sanitizer kuwaas la keena ayaa, ayaa muhiimsan sidii hore aan ku dhaqan ma arkaysa yani harbisi oo sijidan lama doonayo nin walba caqli waa qaba sheekh harbisi oo sijid saan yeel saan yeel saan maya waxaas culimmadu waa rafaadeen darar waxay waa sheegteen markaan kulanka mataqanta isbitaal lagu- laisku imaaday waxay dhaheen dadku waa harbis badan yihiin adig maa maski gadi misaaj misaaj adig baa iska leh waxaas lama doonaay nin caaqil inaas caqli laada ayaa fiican oo xilka saas noqotin xilka dad waa ku saaran yahay ummadduna way saaran tahay dowladduna way saaran tahay Caaf- nin walba xil baa saaran ma- insha allah nin walba inaan is ilaalino insha allah amuuraha mataqanta yani midda kala dadka xanuunsan ama wax iska dareem xanuunkan horta eh, eh, waxaa ma- delta variantkan waxaa khatare intaas adiga xanuunka iska dareemin ayaa sanbabkaas eber eber ka bixinaa markii aas wax dareento or igaagaadha haddaba bes waay khalaas waay saddex maalin afar maalin ka dambe waaba waaba ku qaataba marka waxaa marka yani haba yaraatee haddii wax iska dareentid inaad isbitaalkaas aadid oo lagu soo fir waxba waxba mataqanta qarash maaha waa firi waay waxaan dhamaala midda kale mataqaanta la doonayo maxay tahay yani inaad mataqaanta yani eh, tallaalka tallaalkan ka hadla haddana tallaalka waa muhiim waay khaasatan dadka da'de had dadka dhammaan markaan fiirino bugta lagu noq markay la fiiri waa odayaal waay kulligoodba dhalinyarada waa un la rafaadi waa un la rafaadi marka dambe waa inaas gacan laga yaabaa laakiin waxaa khatare dadka da'de ama is xanuun kale kusii hoos jir dadkaasna waxaan ka codsanaynaa tallaalku waa kaas ma arkaysaa yani completely immune ma noqonays haddii talaalka lagu duro ka bisaas koronaan aniga iguma dhacay ma dhihi karaysid weli difaaca waa sii wadaysaa laakiin waxaa laga yaaba haddii is- ilaahay ilaahay ma qadarin das kugu dhaco inaas xoogo mataqaanta dha- mataqaanta yani aad cule- culayskiisi oo severe forms inaas leeyahay ka ilaali laga yaabaa oo nabar dhown yar mataqaanta ku dhib laakiin oo isolation iyo dhibkaasi oo oxygen iyo inaas mataqaanta ka maarmid aa laga yaaba insha allah marka amuurahaas inaan qaadano ee mataqaanta yani kolleyte dadka mataqaanta enforcement enforcement badna waa- waa dowladda waa nagu cawisay in mataqaanta albaaba la dhigo oo dad soo gala in kulli la ilaaliyo marka adig insha allah maska ad- maski egi hore maska qaaliyaas hayad hadda laakiin toban shilin waay